madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jimcihii shalay sheegay in sanadka soo socda ee laba kun saddex iyo labaatanka uu somalilan ama somalilan ay ka dhici doonto u noqon doono sanad doorasho hadalkan ayuu ka jeediyey furitaanka ciyaaraha horyaalka kubadda cagta warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cabkulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrinta diiwaangelinta ee somalilan ka bilaabmi doonta siddeed iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ee disembar tartanka urada iyo asxaabta iyo xeerka la xidhiidha in iskaashi somalilan dhinaca amniga ahi uu dhex maro maraykanka waxaa madaxweyne biixi hadalkan uu ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada somalilan ee kubadda cagta oo shalay galab laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn tilmaamay in sanadka cusub ee soo socdae laba kun saddex iyo labaatan uu noqon doono ama u eg yahay mid doorashooyin dhowaan bilaabaya haddii alla idhaahdo wuxuu leeyahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho waxay bilaabmaysaa sideed labaatanka bishan waxay dhammaanaysaa sideed iyo labaatanka january waa diiwaangelintii qaranka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay ama meel bedelinaysa ama iminka soo gaaray da-dii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta shan milyan oo doolar oo inaan taa yahay in dadkaasi ay xuquuqooda helaan si gaara waxaanu hirgelinayaa gobollada aan hore isu diiwaangelin sababa jira awgeed oo dad badani aanay isa diiwaangelin iyagana waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaaga madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hogaamintiisa ilaa ay ka gaadhayaan xeerka ugu sarreeya waxaana hadalkiisa uu sidoo kale ku tilmaamay isla markaana dardaaran ku siiyey dhinaca siyaasiyiinta ururada tartami doona saddex iyo tobanka haddii aan la idhaahdo marka diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayadeeda oo u bisil dalkan hogaamintiisa oo waxa laga farxabooya inaana wax laga naxaa aanu afkooda iyo adinkooda iyo asluubtooda midna ka muuqan si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kambeynka iyo axsaabta oo oo aynu ka qaadanay inta ugu adag xisbiyada kumeelgaarka noqon doona cisho dhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqano dad u guntan inay dalkooda horumariyaan dad u guntan inay dimuqraadiyadda iyo doorshooyinka u bisan yihiin dad isku mid ah maanta somalilan caalamka meel fiican bay ka maraysaa waxaad ogtihiin wiilkan in labadaa qale ee maraykanku ay baaskireeyeen gudbiyeen in dowladda maraykan ay ku qasbeen inay la yeelato xiriir diblomaasiyeed iyo mid ammaan iyo mid dhaqaalaba somalilan dowladdu warbixin ku keento inay halkaa furistay kaasoo aynu uga mahadnaqayno xildhibaanadii labada golo ahaa ee hirgeliyey dhowaana insha allahu aynu isagoo inuu madaxweynuhu saxeexo innaguna aynu u muuqaano dad halkaa laga qadariyey qadarintii laga suwaayey iyo murgaheedii hadalkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu shalay galab ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada hargeysa ayaa ku soo beegmaya wakhti ay dhowaan guddiga doorashooyinka ee somalilan ay sheegeen diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan taas oo aan ilaa iminka aan caddayn doorashooyinka somalilan ee ururada iyo asxaabta iyo ta madaxtooyada ta la hor qabanayo khadar maxamed cabkulle v o a hargeysa